أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duurnimo ugu door korona aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landulus waxaa ka mid a dhegeystayaal in ka badan soddon murtad ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday weerar culus oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryaha cadowga allah ee degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe kataawela khabaari ayaa baahisay qaybtii labaad filim lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga howlgal kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta iyo kufaarta ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayadii islaamiga boqol ayaa furin u samaysay qoysas danyar ah oo ku dhaqan magaalada buurdhuxulle ee wilaayadaas diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ayaa si weyn looga dareemayaa degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose xilli ay foodda inagu soo hayso munaasabadda ciidulfitriga maktabka dacwada wilaayada islaamiga baay ayaa dowra diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada buulufulaay ee wilaayadaas maamul goboleedka shaardirarka puntland ayaa si adag uga soo horjeestay amar ka soo baxay kooxda riddada xilli uu sii xogaysay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta maleeshaad murtadiinta ka tirsan ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay duleedka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale warkeenna duhur aad ku maqli doontaan xalqadii lix iyo labaatanaad warbixinno taxane ah oo aan ugu magac darnay maanta oo kale ramadaan maxaa dhacay
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo labaatanka bisha ramadaana kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan in ka badan soddon murtad ayaa dhimashii dhaawaca ku noqday weerar culus oo saaka ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xeryaha cadowga allah ee degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe ismaaciil salaad guleed ayaanu ka waraysin wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi aad baad u mahadsan tahay walaalka saakay ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar ballaaran ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe een dagaal kooban kadib allah fadligiis ciidanka mujaahidiinta waxaa u suura gashay inay la wareegaan saldhigyadii murtadiinta ee ku yaallay degmadaasi iyo xaafadaha ay ka kooban tahay een maleeshiyaadka murtadiinta ayaa markii laga sifeeyey dhowr kontarool oo magaalada ku yaallay oo ay ku sugnaayeen iyo saldhigyadii lagala wareegay ayaa waxa ay ku uruureen oo ay isugu tageen saldhig weyn oo ay ku lahaayeen degmada balcad halkaasina mujaahidiintu waxay ku qaadeen camaliyad istishhaadiye ah een camaliyad istishaadiye ah oo uu fuliye geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa halkaasi ka dhacday waxaana halkaasi khasaare baaxad leh oo aad u weyn lagu gaarsiiyey murtadiintii halkaasi isku uruursanayay een baraha bulshada waxaa maanta lasoo dhigayey burburka saldhigaasi camaliyaddu ay ka dhacday oo gebi ahaanba dhulka la silmay islamarkaana ay dumeen oo ay burbureen gidaaradii saldhigaasi uu lahaa iyadoona dhimashadii dhaawac fara badanna cadowga lagu gaarsiiyey taliska ciidanka mujaahidiinta waxa uu sheegay in camaliyadii halkaasi ka dhacday iyo weerarkii saake ka dhacay degmada balcad ee shabeellada dhexe in lagu dilay saddex iyo toban murtadiin ah halka lagu dhaawacay sagaal iyo toban kale waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato maadaama camaliyadii ka dhacday saldhiga murtadiinta iyo dagaalkaba khasaaro xoogan cadowga lagu gaarsiiyey wixii kusoo kordha insha allahu tacaala faahfaahinada khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalkii saaka ka dhacay degmada balcad oo soddon kilomitir u jirta magaalada muqdishona waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena soo socda insha allah waad mahadsantahay walaalka ismaaciil kataawela khabaari ayaa baahisay qaybtii labaad ee filim lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah xarit cabdiqaadir oo muuqaalkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي qaybta labaad muuqaalada lagu soo bandhigayo musaabaqada madaarista qur-aanka kariimka ee wilayaadka islaamiga ah ee la qabtay sanadkii kun afar boqol afartan iyo saddexda waxaa lagu soo qaatay tartankii shan iyo tobanka jus oo ka qayb qaadanayeen arday ka kala socotay dugsiyada qur-aanka ee wilayaadka وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقائنا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى
qeybaha dambe ayuu filimkan soo bandhigayaa natiijada tartanka shan iyo tobanka jus ee qur-aanka iyo ardaydii kaalmaha hore ka galay ardayga koowaad ee kaalinta ugu horeysa ka galay shan iyo tobanka jus ee tartankii kun afar boqol afartan iyo saddexda loo qabtay madaarista wilayaadka waa salmaan mustafa cabdulkariim يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح kaalinta labaad ardayga ka galay shan iyo tobanka jus ee filimkan lagu soo bandhigay waa usaame ibraahim maxamed هدى
kaalinta saddexaad ardayga ku soo baxay waa cubeyd bashiir axmed ardaydan kaalmaha ugu horeeya ka galay musaabaqadii shan iyo tobanka jus ee sanadkii kun afar boqol afartan iyo saddexda ayaa dhammaanba ah arday da ahaan aad u yaryar balse xambaarsan qur-aanka kariimka filimkan ayaa imaanaya xilli saacadii lasoo dhaafay sidoo kale kitaab akhbaariyaha ay baahisay isagoo ku turjuman luuqadda turkiga filimkii heshiiska turkiga ee soomaaliya hiil misaha gardaamo kaasi oo dhowaan kitaab akhbaariyaha baahisay loogana hadlay heshiiska murtad gurguurta ee dowladda ridada turkiga ku siiyey badda soomaaliya mahadsanid xaaris howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacaya deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinay ah howlgalladan oo isugu jiray dagaallo toos ah qaraxyo iyo dilal ikhtiyaalaad ah waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid a wilaayaadka gado banaadir bakool baay iyo jubbada hoose dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus oo saf ballaaran ah ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee degmooyinka qoryoole iyo jannaale iyo deegaanada bariire lamber lixdan danow golweyn buur colow iyo eelaboorka degmada baraawe sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigyada maleeshiyaadka ridada ee degmooyinka jannaale iyo qoryooley iyo deegaanka sabiid iyo xaafadda mokayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid dhanka banaadir howlgal xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda sanca ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxay ku dileen xasan gorgor oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada riddada qaybta laga soo doorta gobolka banaadir isla banaadir howlgal gaara oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaxad ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaanna kuwa bangarafta ee maraykanka uu soo tababaray askariga la dilay waxaa lagu magacaabi jiray aadan macalin xasan sidoo kale howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay faarax dhabarey oo ahaa sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashada itoobiya ee degmada qansax dheere isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada xabashada itoobiya ee degmada bardaale dhanka gado howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada beled xaw waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaanna kuwa militariga kaasoo lagu magacaabi jiray warsame gamaadiid waxaana laga soo qanamaystay qori uu sitay dhanka jubbada hoose dagaal culus oo lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shalay ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada wirkooy iyo towfiiq ee duleedka magaalada kismaayo dhimashada waa hal murtad oo taliya koox ahaa kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey ismaaciil dhaawacana waa saddex askari oo murtadiinna tan iyo markii la guda galay bisha barakeysan ee ramadaan waxay ciidamada mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abu xasaan wilaayadii islaamiga bakool ayaa afurin u samaysay qoysas danyar ah oo ku dhaqana magaalada buurdhuxonle ee wilaayadaas sida uu ku warramayo cabdiqaadir maxamed rabbaani qoysaskan oo tiradoodu gaarayso ilaa iyo toddobaatan ruux oo ka mid a dadka ku dhaqan magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa lasoo gaarsiiyey deeqdan lacageed oo loogu talagalay inay ku afuraan taasoo ay ka heleen wilaayadooda iyadoo qadarka lacageed ee lagu wareejiyey qoysaskaas ay gaarayso konton konton dollar qoysaskan oo la hadlay warbaahinta la-andalus ayaa ka mahad celiyey lacagahan lagu wareejiyey iyagoo sidoo kale u duceeyey walaalahooda mujaahidiinta ay soo gaarsiiyey taakuladaas bismillahi raxmaan raxiim anagoo ku nool gobolka bokool gaar ahaan buurhunle may ku mahad sheegday ilaahay mahadiis tuma mujaahidiinta maanta nin konton dollar na siiyaan alxamdulilah ilaahay ka mahadsan tuma iyagoo ka mahadsan iyagoo konton dollar na siiyaan afurkii ka afurni alxamdulilah kontonkaas oo eed iyo eedan ka dhabqabnayna na siiy iyaalka dhariida an ka gadanay ka afurnay alxamdulilah taasa mahadaasa ku sheegdaan maynka do-ay lahayna inti gaalada ilaahay jibiyo aaran ilaahayna siyo muslimiinta guul alla sii bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi gobolka boqoola ka noolna gaar ahaan buuroonle ka noolna may mahadee ilaahay mahadtiis ahaa anigun oo walan feladaan mujaahidiinta konton dollar ilaahay marshii jira iyaalka dhariideedan ka gadadaan kala afuraan allahana ku qaada allahaasa mahad uskulle mahad baadashe mujaahidiinta mayanka mahadyaane waananka do-aayane in ilaahay goorsay garabsho alla gala ramaani raxiim may bagee maar afurnanise magaalada bowroonla ma arana walaayadana siidii konton dollar ma arana ilaahay ka mahadsan muslimiintana siyan gaaladan ilaahay jibiya muslimiintana kor ilaahay waan السلام عليكم إلهي لنك مهدي الحمد لله الشكر لله إلهي لنك مهدي مقالة بورون بقول قبلك ونرون كتالن يرون تضبات تنجر إن جيك مايدا دسي شرف لا إلهي كتوغنا كنتون كنتون دولار كأفرن يا إلهي نسي دتك ونولا الكاين هنين هل جميع نسي إلهي سين كتوغنا انتقالن لورادون إلهي انكرهم مسلمين تمارجو كوركويل diinta ilaahay korka weel yaa ilaahay ku rajaan ilaahay anka mahadin anka shukrin wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa qoysas fara badan oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada waxa ay gaarsiisay lacaga afurin ah taas oo si weyn ay ugu riyaaqeen qoysaskii mutaystay in la gaarsiiyo lacagahaas wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa garab iyo gaashaan u ah bulshooyinka iyagoo mar waliba kula sabartamaya maraaxiisha ay ku jiraan bulshooyinka ay la nool yihiin mahadsanid walaalka rabbaani diyaargarow ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ayaa si weyn looga dareemayaa degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose xilli ay foodda inugu soo hayso munaasabadda ciidulfitriga allaakh bashiir muxidiin abu ayman oo suuqa jamaama tagay ayaa warbixintan inooga diyaariyey ciiddu waa mid ka mid ah maalmaha farxadeed ee allah subxaanahu wa tacaala uu u sameeyey ummadda muslimka ah wuxuu alle maalmaha yoomul ciidulfidri mubaarak iyo yoomul adxa ka dhigay laba maalin oo ciid u ah muslimiinta kagana duwan maalmaha kale waxayna labadan maalmood ay yimaadaan kadib markii ay muslimiintu gutaan laba camal oo weyn kana mid ah tiirarka ay ku taagan tahay diinta islaamka kuwaas oo kale ah soomka iyo xajka allaah fadligii waxaa hadda gebageba ku dhow bisha barakaysan ee ramadaan waxay la galbanaysaa khayrkeeda iyo naxariisteeda waxayna muslimiintu isku diyaarinayaan soo dhoweynta maalinka yoomul ciidulfidriga sidaa darteed layaab ma lahan inaad aragto jawi ka duwan maalmihii hore marka aad ku sugan tahay deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah socdaal dhowaan aan ku tagay degmada jamaame ayaan ku soo arkay mashhad ka duwan kuwii hore bulshada ku nool magaaladanina ay ku soo dhoweynayaan maalinka weyn ee ciidda diyaargarow oo hadda ka hor aan diyaargaroowin ayaa hadda aan diyaargarow haynaa maasha allah macnaha waxaan haynaa boorarka raayada towxiid ku qoran oo mid madow mid cadaan laisdhaafsanayo baqaarada oo boorarka lagu cusboonaysanaayo nadaafadda marka aad dhex socotid goobaha ganacsiga waddooyinka iyo xaafadaha degmada jamaame waxaa kuu muuqanaya dadaal iyo diyaargarow degmada waxaa ka soconaya ama muxaafadada diyaargarow aad iyo aad u ballaaran halkani waa musallaha ashahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa taqabalahullaah waxaa loo diyaarinayaa inuu qaabilo oo ay ku tukadaan kumanaan ka mid ah muslimiinta ku nool jamaame iyo deegaanada hoostaga maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa ku guda jira sidii uu qurxin lahaa musallahan waxaana howlaha halkaasi ka socda inooga waramay mid ka mid ah guddiga loo xilsaaray diyaarintiisa musallaha hadda aannu taagannahay ee ashahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica loogu magacdaray waxaad arkaysaa inuu ka duwan yahay musallayaasha kale sababtoo adoo dhex taagan baabiyihii webiga qabowgoodii iyo muuqaalkoodiiba aad helaysaa oo runtii ah bilic aad iyo aad u qurux badan taa markaan ka soo gudba si guud degmada waxaa ka soconaya ama muxaafadada diyaargarow aad iyo aad u ballaaran musallaha waad aragtaa walaal wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood qayb waxaa loogu talagalay dumarka inay ku tukadaan qaybna waxaa loogu talagalay ragga waxaad arkaysaa wuxuu u samaysan yahay qaab murabac ah oo afargeys oo aad iyo aad u qurux badan waxaa ku wareegsan dhammaantii birihii raayaadka ahaa loogu talagalay raayaadka in lagu xiro la suro waxaad arkaysaa xagga waqooyiga ama qiblada waxaa ka xiga masraxii weynaa oo loogu talagalay in magaranaysaa dadka kelimaadka jeedinaya insha allahu tacaala iyo maaragtay khudbadaba lagu akhriyo marka aad gudaha u soo gasho goobaha ganacsiga ee jamaame waxaad arkaysaa mashquul saa'id ah maalmahanna waa kuwo ka duwan maalmaha kale ee shaqada goobaha sida aadka mashquulka looga dareemayo waxaa ka mid ah meheradaha lagu iibiyo waxyaabaha la ysku qurxiyo sida dharka iyo agabyada kale maadaama sunnadu ay tahay in muslimiintu ay maalinkaas is soo qurxiyaan magacayga waa cabdiraxmaan cali aadan degan degmada jamaame ciidan ciid mubaarak waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan muslimiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada walaayaadka u badan waxyaalahan keena badanaa aniga waxaa ka mid ah ragga sida kabaha kuwooda ugu fiican oo magacyada fiican leh aad unbaa u fiican tahay tan oo kale ima soo maran ciid oo tan ku quruxsan ima soo maran maasha allah waxyaabaha ay carruurta ku ciidaan aad soo diyaarisin maxaa ka mid ah waa sidan qorigan oo kale weligiis loo arkin qorigan oo cows oo kale weligiis lama arkin mana qori carruurta loogu talagalay haa maasha allah mar hore markii waa qiimihiis aad u raqiisanay waa afar doolar maasha allah
diyaargarowga ballaaran ee laga dareemayo degmada jamaame ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkan la filayo in muslimiinta u dabaaldegaan munaasabada ciidulfidri mubaarak bulshada wilaayaadka islaamiga ayaa maalmaha ciidda ku qaata jawi iyo farxad ka duwan kan ay maalmahaasi la nool yihiin dadka kale ee ku sugan deegaanada uu cadowga duulaanka ku joogo
maktabka dacwada wilaayada islaamiga bay ayaa dowladdiina ha u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqana degmada bulufulay ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa si ambaqaadaya dowradan oo loogu magacdaray saxaabiyadii ummu catiya shicaarna looga dhigay xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa annisaa'u shaqaa'iqu rijaal waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada maamulka islaamiga degmada buulafulay waxaana loo qabtay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buulafulay waxaa dowladda noo socotay ku dhowaad toban maalin haweenku ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah oo quseeyey haweenka iyagoona wax badan ka faa'iidaystay duruustaasi muddadii ay u socotay gebagabadii dowladda waxaa loo dhigay munaasabad heer sare ah oo ay ka soo qaybgaleen culummo nuqabo iyo mas-uuliyiinta dacwada heer gobol iyo heer degmo iyo marti sharaf kale ugu horreyn sheekh mukhtaar abu muslim allaha xifdiye oo ka mid ahaa culummadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa goobta ka jeediyey kelimad dhinacyo badan taabanaysay isagoona si aada ugu dheeraaday ahmiyadda ay leedahay waxbarashada gaar ahaan barashada cilmiga sharciga cilmiga waa dhaxalkii nebiyada gaar ahaan nebigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi dhaxalkiisii wey aana ka dhaxalnay alculamaa warasatu lambiyaa qofkii cilmiga nasiib u helay dhaxalkii nabiylahi maxamed buu helay maxaa u daliila xadiis ku sugan musnad imaam axmed iyo abu daawuud tirmidi ibn maaja nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi waina alculamaaa warahatu lanbiyaa culimadu ambiyada ayay dhaxleen waina alambiyaaa lam yuwarithuu diinaaran walaa dirhaman ma ayna dhexsiinin ambiyadu dirham iyo diinaar iyo dahab iyo dollar xoola iyo villooyin ay ka tageen ma jirto wainamaa warathu lcilma cilmigii ay dhexleen maanta cilmigii nabiyllaahi maxamed cilmigiis ee dhaxalkiisii baa lagu qaybsanayay bartaan waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee baay suldaan cabdiqaadir sheekh cabdicasiis daadey isagoona kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey kitaabkunba akhrisateen kitaabkan xujisinkeeyi tan saddexaad may lahaa kitaabkun kan eh bilaawa siin eeyi hadilin fiiro cilmigii barashadiis bilaawa siin eeyi bilaawa roogdan ma dhowiidin cilmiga xalaawadiis i macaanshay kolba ila aragdan maadaama isan aragdan haaye waa mida rabbaka xataa yaatiya kal yaqiin ilaa ada ku dhimato ciilka ada lakohogeliyo kadheganaaw kitaabkaas barashadiis culumtis ogaanshihiis waa inaynu ogaano axkaam badana geed intu ka ogaateen axkaamtaasna in la dhaqangeliyo axkaamtaas gabdho walaanyadan in sheega gabdho walaanyadan eh walaanyadan egeysii daawadaas deersii isiswaamu kortaan ugu dambeyntii qaar ka mida gabdhihii dowladda ka faa'iidaystay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyagoona dhanka kale soo bandhigay qaar ka mida duruustii ay qaateen waxyaalaha aanu dowladda ku qaadanay may kumid haye baabkii ku hadalaay towxiidka waajibnimadiis iyo shirkaga intixaaran ey may kaleeda dowlada ka qaadanay inti laisku reebo sixirka iyo inti sixirka ku mid ey waxyaalaha buryaayan diinta islaamka may kaleena noo reeba oo dowlada waxaa ka qaadanay inti lanseedalan kitaab gaablow eh ama sixiroolow eh iyo erabtis xumaantiya oo yeelata lankii rumey sixiroolow warshay اسكراوك ينبابي عن السبع الموبقات التوضد لها لاغس عن أبي هريرة أبي هريرة لا كوري رضي الله عنه الكرار نابا عن النبي نبوة كوري صلى الله عليه وسلم قال ما بيري اجتنبوا كدور سدا كدور ذا السبع الموبقات التوضد لها لاغس قالوا صحابة من بيرن يا رسول الله رسولك إلهي وما هن ما يهنين قال ميري الشرك بالله انت إلهي وللوذاجي إيوا السحر سحر وقتل النفس نفت لدل التي نفتاس حرم الله إلهي حارم قتلها دلشي إلا بالحق حق ما حق انت لك دلما وأكل الربا إربد انت الآم وأكل مال اليتيم أو أنت ماشي لأم والتولى لجيسد يوم الزحف مع انت دجالك وقذف المحسنات قفل دورتنا انت القذف المؤمنات مؤمنات كاين الغافلات هلمانسون حما انت قذفوا به المانسون متفق عليه dowladdan ayaa ku soo aaday xilli lagu guda jira tobanka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan waxaana wilaayada ka soconaya dowraad sharci ah iyo duruus kala duwan oo ka socda goobaha waxbarashada ee degmada buulafullaay mahadsanida waa xasaan maamul goboleedka shaalaal dirarka ee puntland ayaa si adaga uga soo horjeestay amar ka soo baxay kooxda riddada xilli uu sii xogeystay khilaafka ka dhexe taagan murtadiinta walaalka cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya iyadoo maalinnimadii khamiista ee aynu soo dhaafnay ee ahayd markii warqad ka soo baxday xukuumadda garguurta lagu amray maamulada ashhadla dirirka ee puntland iyo somalilan in muddo toddobaad gudihiisa ay ku xidhaan qunsuliyadda dowladda xabashida itoobiya ee magaalooyinka garowe iyo hargeysa ayaa waxaa durbadiiba ka falceliyey maamulka ashhadla dirirka ee puntland kaas oo si weyn uga soo horjeestay awaamirtaasi tallaabadaas oo ay kooxda riddada qaaday kadib heshiiskii etoobiya iyo puntland ayaa waxaa ganafka ku dhuftay maamulka saciid cabdulaahi deni wasiirka warfaafinta maamulka puntland maxamuud saciid ayaana sheegay inuusan fulin doonin awaamirtaasi ayna jirin cid uu maamulo xasan garguurte waxa uu intaasi ku daray in muqdisho ay garguurte ku ilaaliyaan ciidamada shisheeye awaamir uu soo saarayna aysan ka dhaqangeli doonin deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland
fadhigeedu yahay magaalada muqdisho yaan laba xafiis dowladdu leedahay kilomitr dhinac uga bixi karin oo ajnabigu ilaaliyo iyadoo dalkii ku guuldarraysatay inay dowladnimadii dadka soomaaliyeed iyo ammaankoodii ballan qaado caasimadda ku noolaa inta kale iska daayay ma xidi karo qunsuliyadaha hargeysa iyo ku yaala iyo garowa ma xidi karo waayo dee kama arrimiyo juridictionkiisaba kuma jirto sharciyadu hayso dowlad waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay xasan xukunkiisuna ma fulo dad iyo dal lama hayo caasimadii magaca ku yaaluu joogaa oo ay ajnabi ku yihiin dadka soomaalidu ajnabi ku ilaaliyo sharcigiisu meella kama fulo dowladda federaalka waxaa federaal lagu wada ahaa oo dadka soo sharciga u dhexeeyey dastuurkii ku-meelgaarka ah uu ahaa dastuurkii waxaa laalay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud baa laalay miduu isagu leeyahay buu qortay waa uu dhammaaday nidaamkii dalka isu hayay wuu dhammaaday khilaafkan xooggan ee mar kale ka dhex qarxay kooxda ridada iyo maamulka ashhadalla dirirka ee puntland ayaa imaanaya iyadoo dhowaan maamulkaasi gaalaraac ah uu heshiis lagu boobayo khayraadka dalka la saxiixday xukuumadda kaafirada ah ee etoobiya oo muddo dheer damac kaga jiray sida ay u qabsan lahayd badda iyo bariga ummadan muslimka ah mahadsanid cabdiqani maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa si bareer ah qof shacbaha ugu dilay duleedka magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa si amqaadaya waa dhacdo naxdin leh oo qayb ka ah falalka gurracan iyo tacdiyaadka kala duwan ay maalin walba ku kacayaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaasoo had iyo jeer si aan kala soc lahayn u gumaada bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ka aramiyaan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaa qof shacabaa si bareer ah ugu toogtay askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta wuxuuna askarigan dilka geystay si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka loogu yeero boolis militaro qofkan shacabka ah ee uu dilay askarigan ayaa lagu magacaabaa jamcaali xuseen xasan wuxuuna ahaa aabba lixdan jir ah islamarkaana ku shaqaysan jiray mootobajaaja ehelada qofka shacabka ah ee la dilay ayaa ka warramay sida u dhacay dilkiisa asagoo waxaa arkay oo meed ah oo la fiirin karin maskaxda xabadda ee ka gashay oo gadaal ooga soo baxday marka kolley gacan ka xaq daran baa dishay odayga waa dul qaadan waaye mootaan qaatay waa baxay meeshaan tegey markii guriga meedka la geeyey haddana alxamdulilah meedkaan dib u soo ceshan raba n soo qaadan rabaay haddana ciidankii oo iga dileen oo haddana ciidanka haddana rasaas ila dhacno oo ilaahay naga badbaashay oo aniga abtahluubka nafsideena oo xalas gashay maalin ka hor ayay ahayd markii maleeshiyaadka murtadiinta ay qof shacabaa si bareer ah ugu dileen degmada kaxda ee magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shaqo maalmeed ka dhigtay dilalka dhaawaca kufsiga dhaca iyo xariga ay kula dhaqaaqayaan dadka shacabka ah
iminkii haatan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lix iyo labaatanaad warbixinta canaha oo aan ugu magacdirnay maanta oo kale ee rabadaan maxaa dhacay mar kale cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa warbixintan eegaya
سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن قف يا تاريخ maanta oo kale lix iyo labaatankii ramadaan sanadkii sagaalaad ee hijriga nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ka soo laabtay khaswadii tabuuq maanta oo kale sanadkii boqol afariyo tobankii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa sameeyey iskudaygii ugu horreeyey ee ay ku furanayaan dhulka faransiiska kadib markii ay si dhammaystiran ula wareegeen dhulkii andalus halkaasna ay ka taageen dowlad islaami ah lix iyo labaatanka ramadaan sanadkii siddeed boqol iyo siddeeddii hijriga waxaa geeriyooday caalimkii weynaa ee cabdiraxmaan ibnu khalduun raximahullah oo ahaa caalim in badan wax ka qoray taariikhda siirada iyo funuun kale isla maanta oo kale sanadkii sagaal boqol toddoba-iyo labaatankii hijri waxaa markii ugu horreysay salaada jimcaha lagu tugtay magaalada balgaraad oo ahayd caasimaddii boqortooyadii hungari kadib markii ay furteen ciidamadii muslimiinta in muddo ah oo ay go'doon ku hayeen kadib xubinteennii maanta oo kale maxaa dhacay waa naga intaa tan iyo xubinta xigta sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير
سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warkii xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu